axmed saciid ciise yuusuf waxaanu magaranaysaa maxkamadda horteeda baan joognaa saaka waxaan u nimid inaanu yani danaan nagaga xiraa darteed baan u soo aadnay waxa weeye way xiran tahay xirnaanta ay xiran tahay waa ka xun aad iyo toos ma garan marka waxaan jecel lahay in maxkamadda naloo furo waxay naga xireen hadda aan u soo noqnoqonaynay ilaa saddex laba asbuuc marka saa darteed ma garanaysaa waxaan dowladda ka codsanaynaa inay fudho maxkamadda marka waxay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan in naloo furo haddii kale adduunka ayaan ogeysiinaynaa wax karadka ayaan ogeysiinaynaa wixii wax yaqaan wax ka qaban kara ayaan ogeysiinaynaa waana ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullah ma lainii sheegay sababta ay u xiran tahay waxaa ma sababta ay u xiran tahay annaga noloma sheegin noloma sheegin waxay u xiran tahay noloma sheegin adiga si gaara maxaad ee annagu waxaa si gaara maganaysaa dhul baa maganaysaa annagu aanu lahayn ayaana la ku qabsaday waxaanu jeclaysanay maxkamadda inaanu tagno cadaaladda maganaysaa inaanu hor nimaadno waxa weeye qolada alla maganaysaa qolada nagu qabsatay annaga in si wanaagsan oo cadaalad noogu kala saaro saasaan codsanaya jira waqti laydi ballamiyey waqtina la ballanshay ma jiraan ma jiro wax waqtiga oo nalaku ballamiyey haba yaraatee ma jiro meeqa beri bay hadda xiranta annaga waxaanu imanayna hal asbuux baan hadda iskaga soo dabanka noqonayna hal asbuux xagee ku yaal halka lagu haystaa meesha la yidhaha lacdheer lacdheer ciddii way joogaan waa xaadir iyaguna inay yimaadeen saasoo kale waa malaynaya ma garanaysa saas maalintii u dambaysay oo ay xirmaysay maxaa laydin sheegay
waxa la yidhi maganaysaa wax hawla oo ka soconaysaa meesha ma jiro baa layidhi ilaa iyo amarkan waxna lagu soo ceshana ma jiraan assalaamu calaykum dadweynuhu wuxuu u baahan yahay maxkamadda inuu wax kastoo jiro kala socdo wixii danab kaga xirantaa dalka iyo dadkaba dhexdiisa u adeegaysay weeye waxaa u dacwadaha ka socday shaqooyin baa ka socday waxaa la rabaa marka maxkamaddii dhowrbed hadda waa lagu soo noqonoqonaya rag waa ku soo noqonaya waa intaa waxaa la doonayaa nin waa dacwaddiis inuu helo dadkii wax ka qaban ay ka garbaxaaniin maxkamaddu way xihan tahay sababta ay ku xihan tahana wax garanayaan ma garanayno annagu adigu waxay ahayd dadkii maxkamadda u adeegaysay dacwadna dabcan aad meeshan ka waday maxay maxaa kaa xidhin waxaa iga xiraa dad baan wax isku haynay dadkaa wax isku haynay oo xirana kala baxnay maxaa wax isku haysan waxaan isku haynay waa waxyaal naga dhexeeyey waa naga dhexeeyey annaga dhacago iyo dadka dhulka xaggiisa iyo dacwada noocaas ay noo socday mana hayno wax naga qaabila sababtoo kale maxkamad baa xiran dhulka madaa lagu haystay mise adaa ku haystay dadku waana ku haystay haddana dacwadaanu hagee dacwadii maraysay dacwadii way socotay goorta loo bilaabatay wax kale maxkamadda sumxeedda ma xiran baa maxkamad isagaa dhac mise waa xiran tahay subax walba soo noqo mise waa xiran tahay intaysan xirmin ka hor ma jireen wax digniina ayaa laydiisii sheegay oo ahaa in maxkamadda ay xirmi doonto maya maya ma jirin wax digniina loo soo haddii loo soo sheego macna ahaa laakiin looma wada sheegin wax xiran hal mar waxaa laga albaabaa la suuqan oo xiran oo lay maxkamad ma shaqaynayso bes oo maxay ku xiran
ogaay cid kale oo aad la kulanteen oo maxkamaddaan ahayn oo xeerliyihii xiriir ma la samayseen dadkii maxkamadda haysta ma cida lama xiriira de maxkamaddaas ku yimaada meelka iga xirisa maxkamaddaas iyo anigu lamarraba ma waa naqaano maxkamadda un baan imaan jiray xeerayaha iyo kulligood meeshaan ugu imaan jiray waxaa sagaalkaasaan laga xiriir jiray meesha la yaqaano bay ahayd meesha dee xirata hadde waxay noqotay ka noqo ka imaw oo ka tag bay noqon waaya xog dheeraada ma ka hesheen sababaha ay u xiran tahay maxkamadda ma kama aana helin xog dheeraada laakiin waxaanu maqaano waa maxkamadda way xiran tahay hadda sababta ay u xiran tahay waxay tahay wixii xiran baa ka warbixinayo adaa masan halsan magacaaga saddexnaad oo ku bilaabaya maxkamadda dadkii shacabka ee u adeegaysay baa ku jidha oo maalintii shanaad ay ka xiran tahay muxuu yahay dareenkaaga sida bismillahi raxmaan raxiim anigoo cabdullaahi mire axmed ah maxkamadda dacwad baa iga socotay nin baanu ishaynay gaari intuu beenbeen iga gaday gaarigii dacwadiisu noo bilaabatay gaarigi waa la qiimeeyey waxay maxkamadkii sabteed maalintii khamiistii soo cashuura baa layidhi gaariga waa la qiimey waa lasoo cashuuray sal maalinta waa soo cashuuray maalintii khamiistii baa laysuu kaayeeray isagana warqad baa loo dhiibi waxaa layidhi warqaddaa ka soo jawaab sabtidii baana la balmiyey sabtidii waxaanu maxkamadii xiran baanu dacwad saas maxkamadda naga xirtay tan iyo maalintii nana belmi ilaa maantana waa kusoo noqnoqonaynay maantana waa arbaco maantana waa arbaco waa shan beri waa shan beri hadda maxkamadda waa xiran tahay muddaa kusoo noqnoqonaysa muxuu yaha qorshihiina annagu haddee in meeshaas meesha ugu dambayso oo dadka ku kala baxaan bay ahayd markii wax laysku qabto oo waxa weeye ummadda kala saarta waxeera ilaalintiiya hadda dhib badan baa naga haystaa kusoo noqnoqonayna dacwadda iyadii iyo dhibaato iyo wixii aanu isku haynayn annagu kama aana qancin meel aan wax u raacno garanayno kusoo dhawow magacaaga saddexaad oo ku bilaabaya maxkamadii garowe darajada koowaad ee garowe gobolka nugaal maalintii waxay xihan tahay shanaad aqoon-yahaana dhallinyarada garowe ku nool baa tahay sidaa u arkaa bismillahi raxmaan raxiim ani magacaygu maxamed jaamac cismaan maxkamadii garowe oo aad maalmahaanba xihan sidaa wada aragtaan aad baanu uga xunnahay haddaanu nahay dhallinyarada gobolka nugaal waxa weeyaan maxkamaddu waxay ahayd maxkamaddii dhammeed oo dalka u shaqaynaysay oo hanaanka cadaaladda dalkuu baalkeenayna waxaanu codsanaynaa haddaanu nahay dhallinyarada aqoon-yahanada gobolka nugaal wax kastoo cabasho ah oo maxkamadda ka jira in la xalliyo sida ugu dhaqsiyaha badan waxay maxkamaddu cabanayso si ay hanaanka cadaaladda oo maxkamadda shaqadeedii ah loo fududeeyo oo ay u socoto taasaa muhiimah taas in laga wada shaqeeyo wax walba ay maxkamadda dowladdu ka tabanaysana in la xaliyo oo si construct dialoga loo xaliyo oo wax dhisayo wanaagsan loo xaliyo lagana shaqaysiiyo waayo maxkamaddu waa hanaanka dhan ay dowladdu ku dhisan tahay waa rugni dhan waa waxay dhammaa waa xerbeegtadii sidaa awgeed waxaanu mar labaad codsanaynaa in maaragtay dowladda waxgaradka in caqligu shaqeeyo oo ay maxkamaddii maaragtay laga shaqaysiiyo maxaa keenay baa is leedahay sababahan in maxkamaddu ay xiranto
dabcan annagu haddeer ma garan karno haddaanu nahay dhallinyarada anoo ku hadlaya magaca dhallinyarada ma oran karno sababtaasaa keentay waayo cid aanu saxaafadda waxaanu ka maqalnay ma jiro laakiin war iska suuqeed baa jira warkaaska suuqeedkaasna lama rumaysan karo oo ah oo lagu sheegay inay ka cabanayaan mushahaar mushahaar la'aan lama shaqayn karo waxaanu codsanaynaa hadday ka cabanayaan mushahaar la'aan in mushahaarkooda la caddeeyo mushahaar la'aan wax lama qaban karo sidii bulshada loogu shaqeeyo mushahaarku waa waxa weeyaan arrin waajiba wey sidaa awgeed waxaanu codsanaynaa in wax kastoo ay ka cabanayaan inta lala fariisto la xaliyo maxkamaddiina ay shaqayso aqoonyahan liiraa baa tahay maxkamaddii dadweynaha u adeegasay haddii ay xaniman tahay maxaa caqabadaha iyo bulshada soo wejii kara baa isleeda runtii caqabadaha waxa weeyaan dadku waxay u qabaan caqabado yar laakiin caqabado badan baa ka imaan kara haddii maxkamaddii dhammayd aysan shaqaynin waxay la mid tahay bulsho aan wax cadaalad ah oo wixii la rabaa dalka ka dhici kara waayo hanaankii dhammaa ee garsoor garsoorka oo maxkamadda dadka la saarayay baan meeshii ka baxaya sidaa awgeed foodadii iyo dhibkii hore iyo isqoqabsigii bulshadu wuu sii jirayaa waxay sababaysaa bulshada laftirkeedu inuu buuq aan iskudhac abuurmo maxaa yeelay maxkamaddu hadda shaqooyin bay waday dad baa hadda sidaa aragtaan eeriyadan waxa weeyaan maxkamaddu waxay uga socotay hanaan cadaaladeed oo loogu kala garsimayay baa uga socotay sidaa awgeed hanaanka meesha ka baxaya dadka waxay noqonaysaa in ama dhaqankii u laabtaan ama hanaanka hore u laabtaan oo waxa weeyaan awal hanaankii dhammaay maxkamadda oo garsoorka dadkii u tababarnaana uu meesha ka baxo marka caqamado fara badan baa halka ka imaan kara